caasimadda dalka burkina faso ee wagadugu waxaa ka furmay shir uu soo qabanqaabiyey ururka midooda africa kaasi oo layska xaalwareysanayo nolosha dadka reer guuraaga ah iyo sidii ay dowladuhu wax ugu qaban lahaayeen sacadiye muuse axmed oo ah guddoomiyaha dalladda arrimaha deegaanka ee benha ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa oo kulankaasi ka qaybgelaysa ayaa qadka telefonka ee burkina faso ugu warantay ismaaciil xuseen farjar
shirkaasi wuxuu ku saabsan yahay waa shir laba sanadoodle ah oo hoos labadii sanadoodba mar la qabto ay qabato audu maxay tahiin africa maxay kulaheeda dhex waxayna u qabtaan in laga wada hadlo oo laysla eego siyaasad ahaan iyo in sare loo qaado maxaa la yihahdaa quudaha ay leeyihiin dadka galadaha ka shaqeeya reermiyig reer guraaga u shaqeeya guud ahaan wan garta yaa ka qayb galay waxaa kasoo qayb galay africa oo dhan oo ay waqooyigeeda berigeeda galbeedkeeda dhexdhexaadkeeda maxay tahiin koonfurteeda intaba way isu yimaadeen waa laisu yimaadaa waa waxweyn waa waa waa dalado badan oo kala saartaada oo qoloba ay gobolo gaara ku ku ka shaqayso marka daladaha isugu yimaada halkan marka waxa ugu weyne miiska saaran dhinacyadani ay ka wada hadleen maxaa kamid ah waxaanu eegeynay dhibaatooyinka oo la wada yaqaano reer guuraaga hadda haysta oo ay kamid yihiin dhulka oo soo xaalufaya siyaasad xumo dadweynaha oo inkastoo ay aada iyo aada uga qayb galaan maxaa lahay dhaqaalaha dalalka haddana aan la siin qiimaha ay kuleeyihiin dalalka iyaga oo maxay tay dadkii dhalinyaradii ka ka socoto oo kasoo baxaysa waxaa laisla eegayey dhibaatooyinka kale taad ee ay kamid yihiin dhirtan iminka ku sugaysa iyaguna ay kamid yihiin geedkan garanwaaga iyo waxa lamida iyo dhirta lamida waxay kamid yihiin sida looga qaaday dhulkoodii oo ay beerahii iyo magaalooyinka ugu fidayaan dhibaatooyinka aada u tirada badan ee ay iminka runtii ka hor yimaado dadka reer guuraaga ah iyo sida reer guuraagu ugu muhiim yahay afrikada afrika dalalkan afrikaanka ah ayaan islahayn sida aan loo siin ahmiyad gaara iyo sida ay u muhiim yihiin oo dhaqaalaha dalka uga qayb qaataan labadaas runtii u baahan in marka waxaanu isla eegeynay sidii siyaasadii afrikadu ay u samaysay maxay tahay a u du loo loo hirgelin lahaa ee ay dalalku u qaadan lahaayeen ee looga shaqayn lahaa sidii reer miyiga looga dhigi lahaa ummad jirta ummadaasna oo loogu adeego waan gartay danaha ugu badan ee ka dhexeeya ay wada wadaagaan dadka reer guuraaga ah ama reer miyiga iyo reer magaalku maxaa kamid ah magaaladu waxay magaa specially dhulkeen innaga hadday nahay soomaalida dhulkan wuxuu dhulku yahay waxa weeya miyiga aynu leenahay haddii miyigaasi tago de haddaynu miyigu reer miyigu ina ka baabao hilib heli mayno haddii miyigu ina ka baabao caano waa laga yaaba booraha laynu soo walaaqo inaynu helo laakiin caanaha wanaagsan ee geelayo meel walba inoo jooga heli mayno haddii reer miyigu nimadina ka baaba'do subag aynu cuno heli mayno dee dadka intaa la ega tirada badanna hadday ka baaba'do noloshoodu meel aad fadhiisiso heli maysa marka waxaynu u baahannahay in si rasmi ah xoolahana inagu waynu dhoofinaa meel qiimo weynba inuu ku fadhiyaan maaha dhaqa dhaqan ahaan oo keliya iyo dhaqan iyo dhaqaalaba labadaba waxaynu u baahannahay runtii in dee laga hawlgalo oo inta ay leeyihiin la siiyo haybadooda sare loo qaado in maxay haytay dhaqaalaha dalka ay soo gelinayaan runtii dabad lagu cesho ilaa waxba laguma cesho iminka wan gartay lakiin waa arrintan usoo socday ee su-aasha horeba ku weydiinayay haddiiba muhiimadda ay dadka reer guuraagahi uleeyihiin noloshii magaalooyinka oo magaalooyinka ay saa ugu tiirsan yihiin waxa aad haddana loo tilmaamaa in mashaariic kastoo lasoo helo iyo siyaasadaha badankoodu ay magaalooyinkan ku dhammaadaan marka doodaasi miyaanay weli sii dabar jarayn ama sii adkeynayn noloshii miyiga
horta miyo marka horeysaba reer miyinimada waxaa laga haystaa fikrad khalada reer miyinimadu ama ama miyiga ama reer guuraageenu horta waa dhaqankeenu inagu ka nimi waa dhaqan aada u qiima le waa dhaqan weli ishaysta waa dhaqan aan cidlo ku dhicin magaaladu waa ka duwan tahay ilaahay amarkiisa dadka lacagaha bixiya dawladaheena xataa inaga dawladaheena kasoo jeeda reer guuraaga ilaa dawladanu reer guuraaga nin aan reer guuraag kasoo jeedana magaalo joogaa ma jiro kasoo jeeda iyo ka meelaha beeraleyda kasoo jeeda waxaad moodaa sakarkoodu inuu isku midow yahay oo inagii layna rabay inaynu u xaglino xagga reer guuraaga ayaad moodaaba inaynu la fikrad nahay dalkeena beeruhu waxay soo saaraan boqol kiiba lixdan xoolaheenuna boqol kiiba lixdan iyo toddobaad lix toddoba iyo lixdan mise lixdan iyo mid kamid ay sameeyaan labadaa laysu barbar dhigo mashruuc kasta oo weyn oo dalkaas soo galaa wuxuu qabanayaa maxay tahi beeraha bal xoolaha in yaroo talaala mooyaane cidiba caqligii weli ilaa imikadaamay ku soo celi inaynu caqligeena gelino mashaariicdii waaweyn ee berigii hore xoolaha iyo dadka reer guuraaga ah iyo dhulka daaqsinta ah iyo intaba sidii loo badbaadin lahaa inaynu gelin hadda baad moodaa dawladdeena xoogaa ku dhaqdhaqaaqday laakiin weli kuma fila marka maxaa shirkiinan u tarayaa maxaad halkan idinku aad kasoo saarteen tarayaa horta dee audu iyada ayaa iminka ka ah maxay tahay african union iyada ayaa maxaa la yidhahdaa dee ay isugu yimaadaan dawladaha qaaradda afrika ka yimaada iyada ayaana looga fadhiyaa inay sameyso iyada iyo igad baa iyana joogta iyadaaba joogta igad baa jooga iyo a c qaar badan oo kale oo kuwa heebaha dee la xukumee waaweyne qaaradda ka tirsan waxyaabaha halkan laisugu yimid waxaa kamid a in laga soo warceliyo qolo waliba ay goboladeeda kasoo warceliso wixii la qabtay iyo wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin
sacdiya muuse axmed oo ah guddoomiyaha dalladda arrimaha deegaanka ee benha ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa oo u waramaysay ismaaciil xuseen farjar